أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرم الشافعي رحمه الله تعالى باب الطهارة هذا متكني baabu axkaami dahaara axkaamta dahaarada ayuu u baab yahay sheekhu bacdamaa uu ka soo baxay muqadamadii iyo hordhacii kitaabka wuxuu dooni sheekhu halkan inuu ka bilaabo baabkan la yidhaaho axkaamu dahaara sababta uu sheekhu ugu hormariyey baabkan axkaamu dahaara waa furaha cibaadada dahaarada leanna waxaa weeye salaaddii ma ansaxayso ilaa qofku inuu daahir yahay jirkiisii meesha uu ku tukanayo iyo biyaha uu ku wesaysanayo ilaa dahaaradaa shaamilada ah laga helo qofka salaadiisii ma ansixayso walidaalika nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi miftaaxu salaati addahaara furaha salaadu waa dahaaradu uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam idan marka sheekhu masaladii ugu horreysay sidaasuu sheekhu ugu bilaabay axkaamta dahaarada dahaaradu marka waxay iska leedahay wasaa'il afar ah wasaa'il afar ah iyo maqaasid afar ah ayay dahaaradu iska leedahay wasaa'ilu dahaara waxaa ka mid ah almaa biyihii almaa biyaha ka mida biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu gaaro ama loo adeegsado dahaarada waxaa kaloo wasaa'ilu dahaara ka mid a aturaaq carada oo qofku hadduu biyo waayo booskii biyaha waxaa u istaagaya caradii waxaa kaloo wasaa'ilu dahaara ka mid a alxajar alxajaru wamaa yaquumu maqaamahu dhagaxii iyo wixii la mida oo sida noogu iman doonta istinjaha iyo axkaamtiisa qofku isagoo biyo heli karaa ayuu wuxuu kaadidii iyo saxaradii isaga zuulin karaa ama isaga daahirin karaa dhagixii qoragii iyo wixii la mida qeybta afaraad ee wasaa'ilu tahaara waa addaabiq addaabiqu waa waxyaalaha maqaarka lagu magdiyeeyo maqaarka marka la doonayo waxyaalaha cufuunaadka ah ee qurmaya iyo waxa uraya iyo waxaa in laga saafigareeyo haddii la doonayo maqaarka dushiisa waxaa lagu shubaa dhir la yidhaaho geedo la yidhaaho daabiq oo waxaa ka dhuuqaya maqaarka uraya markaa kabacdi maqaarku wuxuu noqdaa shay daahir ah oo inta la mayro ayaa kabacdi lagu tukadaa marka afartaas ayaa waxaa la yidhaahaa wasaa'ilu dahaara almaau walturaabu walxajaru waddaabiqu dahaaradu waxay kale iska leedahay maqaasid yacni ulajeedo laga leeyahay dahaarada ayaa jirta maqaasideedu waa afar qaybood alwuduu wasaqaad oo waxa biyahaad u isticmaalayso waa inaad noqoto qof weyse qaba ulajeedada laga leeyahay waalguslu iyo qubays waxa biyaha aada isugu shubayso markii janaabadu kugu dhacdo waa inuu kuu xasilo qubays atayamum booraysi isaalatu najaasa iyo najaasada in layska suuliyo maqsadka iyo ulajeeddada laga leeyahay dahaarada waxaa ka mid a in najaasada layska suuliyo in la booraysto afartaasina waxaa la yidhaha maqaasidu dahaara alwuduu waalguslu watayamumu wa isaalatu najaasa dahaarada marka waxay iska leedahay laba macno waxay iska leedahay laba qaybood ayay dahaarada u qaybsantaa waa dahaara xisiya wa dahaara macnawiya dahaarada xisiga ah waa midda sheekhu uu ka hadli doono dahaarada xisiga waxaa weeye qaabka loo dahaaran qaato iyo qaabka laysaga ilaaliyo waxyaalaha nijaasaadka ah taa waxaa la yidhaha addahaara alxisiya waana midda sheekhu inoo sheegi doono raximahu اllahu tacaala waxaa jirta qeyb labaad oo la yidhaaho aلطahaara almacnawiya aلطahaara almacnawiya waa alkhuluuصu min alcuyuub الsharciya ceebaha sharcigu diidan yahay in daahir laga noqdo ayaa waxaa la yidhaha طahaara macnawiya waa alkhuluuص in saafi laga noqdo min alcuyuub الsharciya ceebaha sharciga ah oo qalbigaagu uu daahir ka yahay xiqdiga xaasidnimada cujbiga acmaashaada inaad la yaabtid kibirka iyo isla weynida istustuska iyo waxyaalaha la midka ah waxyaalaha inaad daahir ka noqotid waxaa la yidhaha adahaara almacnawiya dahaaro macnawiya ah tan sheekhu uu ka hadli doonana waxaa la yidhaha adahaara alxisiya labada qayboodba qofka muuminka ah labada qayboodba qofka muuminka waxaa la doonaya inuu ku dadaalo dahaarada xisiga ah oo nijaasaadka uu iska ilaaliyo iyo dahaarada macnawiga ah oo qalbigiisa inuu ku dadaalo inuu noqdo qalbi saliim qalbi saliim ah inuu qalbigiisu noqdo inuu ku dadaalo in allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa dahaaro qaata kuwa dahaaro qaata iyo kuwa ilaahay u toobad keena ilaahay wuu jeceliya labada dahaaro addoonku hadduu kulmiyo wuxuu heli maxabatullah ilaahay jacaylkiisii qalbigiisa hadduu nadiif ka dhigo waxyaalaha nijaasaadkana uu iska ilaaliyo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi sheekhu laa yasixu ma ansaxayo rafcu اlxadaثi xadadka koryeelkiisu ma ansaxayo xadad maxaa loola jeedaa laba qaybood ayuu u qaybsamaa sida kutubtii hore aanu ku soo qaadanay alxadaث اlasqar wاlxadaث اlakbar xadadka yar waxaa la yidhaha midka wasaqaadka waajib ka dhiga xadadka weynna waa midka qubayska waajib ka dhiga janaabadii wixii la mida laa yasixu rafcu اlxadaثi xadadka koryeelkiisu ma ansaxayo waa weyse la-aanta iyo janaabada waxyaalahaasoo dhan in layska kor yeelo ma ansaxayo walaa isaalatu najasi nijaas suulinteeduna ma ansaxayso ilaa bimaa shay in lagu suuliyo oo lagu kor yeelo ma ahan shaygaasoo yusamaa lagu magacaabi karo maa an biyo sheekhu wuxuu ku leeyahay markaad doonayso xadadka weyse la-aanta inaad iska baabi'iso oo qof weyse qaba aada noqotid ama aada doonayso janaabadii inaad iska zuuliso ama aada doonayso nijaaso inaad iska zuuliso saddexdaa arrimoodba ma ansaxayaan ilaa wax biyo lagu magacaabi karo mooye maxaa baxay marka halkaa waxaanu ka ogaanay waxyaalaha maa'icaadka loo yaqaan ama dareeraha wixii maa'ica oo dareero ah oo nijaaso lagu zuulin karo ama lagu weese qaadan karo ama lagu qubaysan karoo janaabo kaa kor yeeli kara waxaa ka jira biyo bis wax dareero ah saliiddii caanihii khalkii subagii kulli waxaa dareeraah oo dhan nijaasana laguma suulin karo qubaysna laguma qubaysan karo sidaas oo kale lagumana weyse qaadan karo oo xadadkaama suulinaya kullu lmaayacaat ila almaa dareero dhan ilaa biyo ma ahan ilaa bimaa shay maahane shaygaasoo yusamaa lagu magacaabo maa-an biyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wa anzalnaa min asamaa'i maa-an dahuuraa cirka waxaanu ka soo dejinnay maa-an biyo biyihii ilaahay muxuu ku tilmaamay dahuuran biyo wax dahira idan marka qur-aanku wuxuu inoo sheegay wax wax dahiri kara waxaa ka jira biyo xataa marka la doonayo carradii nafteedii carradii nafsadeedii marka la doonayo nijaasada in laga suuliyo oo tusaale ahaan qofaa carradii ku kaadiyey marka la doonayo in la dahiriyo biyaa lagu shubi carradii biyaa lagu shubi taasi waxay deliil u tahay carradu inaysan iyadu wax dahiri karin oo dahaarada aan loo isticmaali karin xadiiskii saxiixeyn ee bukhaariyo muslim ay warinayeen min xadiisi alacraabi ninkii heerbaadiga ahaa oo masjidka nabiga ku kaadiyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi subuu calayhi danuuban min maa'in wadaan biyo ah ku shubuu yidhi meeshuu ku kaadiyey wadaan biyo ah ku shubuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam taasi marka waxay deliil u tahay wax wax daahirin kara ma jiraan ama weysaqaad loo isticmaalo ama janaabo laysaga zuuliyo ilaa biyo maahan ama xadiiska umu salama waxaa jira xadiis umu salama ay nabiga weydiisay sala allahu calayhi wasalam oo ay ku tiri rasuulka ilaahayow gabar waxaan ahay marada aada u dheeraysa oo marka aan soconayo maradaydu waxay gaartaa dhulka waxaana dhici karta nijaaso in maradaydii ay taabato nijaasadaasee isaga dahiri oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi waxa ka dambeeya carrada ka dambaysa ayaa kuu dahiraysa xadiiska imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca ah ayuu uga hadlayo imaamu nawowi wuxuu yidhi hada alxadiisu daciifun lijahaalati raawih xadiiskaasi waa daciif liannahu qofka wariyey ayaan la garanayn oo majhuul lagaya qofka xadiiska wariyey waa majhuul qofka xadiiska raawiguna waa inuu cad yahay oo la yaqaano waxa uu yahay lidaalika culimmadu marka sidaasay yidhaaheenoo nijaas iyo weysaqaad iyo qubays iyo kulli looma isticmaali karo ilaa bimaa yusamaa maaan wax biyo lagu magacaabi karo maaha wax biyo lagu magacaabi karo la yidhi maxaa ku baxay fa in tagayara hadduu isbedelo dacmuhu dacmulmaa biyihii dhadhankiisii dhadhankii biyaha isbedelay waxda dhadhankii keligiis ayaa isbedelay aw lownuhu lownulmaa ama biyaha midabkiisii ayaa isbedelay waxdahu inay saddexdoodu isbedelaan shardi ma aha hal shay hadduu isbedelo bismi aw lownuhu lownulmaa ama biyaha midabkiisii ayaa isbedelay waxdahu keligiis aw riixuhu riixulmaa ama biyaha urkiisii yaa isbedelay biyaha urkiisii ayaa isbedelay biyuhu way soo urayaan waxdahu hadduu doono urka keliga ha isbedelo tagayuran isbedel hadduu isbedelo isbedelkaasoo faaxishan ee foolxun isbedel xun oo badan faaxish maxaa loola jeedaa bian suliba idlaaqu ismi اlmaa'i canhu biyihii magacii magaca biyood laguma tilmaami karo magacii biyaha dhan wuu baaba'ay midabkiiyaa isbedelay qofkii fiirisa biyo kuma magacaabayo urkiyaa isbedelay qofkii fiiriya biyo kuma magacaabayo bixaysu meel ayuu isbedelay isbedel xun laa yusamaa aan shaygii lagu magacaabi karin maa an biyo isbedel heer wuxuu gaaray qofkii fiiriya uusan dhehaynin waxaan biyo biyahaas maxaa bedelay bimukhaalidin bisababi mukhaalid wax ku qasmay sababtiisana uu isku bedelo biyihii waxbaa ku qasmay shaygaa ku qasmay oo daahirin ee daahir ah shay daahiraa ku qasmay caano oo kale ayaa biyihii lagu daray biyihii midabkoodii aa isbedelay shaahaa lagu daray zacfaraanaa lagu daray rinjiyaa lagu daray maraqaa lagu daray wax un daahira ayaa bedelay oo biyihii midabkoodii ama urkoodii ama dhadhankoodii bedelay daahirkaasoo yustaqnaa laga maarmi karo canhu can ilmukhaalidi addaahir mukhaalidka daahirkaana waa wax biyuhu ay ka maarmi karaan oo daruuro keenaysa ama dhibaato u keenaysa biyaha aysan jirin biyihii noocaa isku bedelay oo shaygaa daahirka lagu qasay lam tasixa dahaaratu dahaaradu ma ansaxayso bihi bidaalika almaa'i almutagayiri biyahaas isbedelay oo shaygaa daahirka isku bedelay ma ansaxayso in lagu dahaaro qaato lianna waxaa weeye qofkii fiiriya magac kaleu u bixin ee magacii biyuhu wuu baaba'ay walidaalika sheekha shuruuduu xihay biyahan marka aan lagu dahaaro qaadan karin shuruuduu sheekha xihay ashardu alawal wuxuu ka soo qaaday tagayuran faaxishan waa shardi tagayuran faaxishan isbedelka yacni waa inuu noqdo isbedel faaxish ah isbedel faaxisha inuu isbedelku noqdo waa shardi oo isbedel faaxish maxaa loola jeedaa bixaysu tajadada lahu ismun aakhar magac kaleu yeesho isbedelku inuu heerkaa gaaro waa shardi shardiga labaad bimukhaalid isbeddel faaxish la yidhi maxaa baxay biyihii way isbedeleen laakiin isbeddel weyn ma ah wax yar waa dareemi isbeddela laakiin wax magacii ka qaadi kara oo magacii zuulin kara ma ahan tusaale ahaan hadda biyahan markii jermiska iyo bakteriyada iyo waxyaalaha looga baqo biyaha mararka qaar waxaa lagu daraa colorin coloriinka markaad fiiriso biyihii xoogaa waxaad arkay isbeddel inay aada usii caddaadeen isbeddelaad ka dareemi laakiin haddana isbeddelkii ma aha isbeddel magacii dhammaa baabi'iya ma aha lidaalika biyaha coloriinka lagu daray waa lagu dahaaro qaadan kara waa lagu weyse qaadan kara leanna waxaa weeye qofku hadduu fiiriyo magacii isma bedelin magacii waa biyo leanna waxaa shardi ah tagayuran faaxishan tagayuran faaxish faaxish maxaa loola jeedaa bixayثu yatajadadu lahu ism aakhar bi waa in magac kale ay yeeshaan faaxishaasaa loola jeedaa magac kale oo laleeyahay waa maraq waa laleeyahay waa zacfaraan waa laleeyahay caanaha markii lagu daro waa barax magac kale inuu qaato ama biyahan coloriinka lagu daray weli waa biyo biyo wey weli magac kale ma qaato shardi labaad ayuu sheekhu u xihay bimukhaalid biyuhu inay mukhaalid yihiin yacni waxa ku qasmay shayga biyaha qasay inuu mukhaalid yahay waa shardi mukhaalid la yidhi maxaa baxay almujaawir biyaha waxay isku bedeleen waa mujaawir ee mukhaalid ma aha farqiga u dhexeeya mukhaalid iyo mujaawir maxay kale yihiin mukhaalid waxa weeye maa laa yumkinu fasluhu waa wax biyaha haddii lagu yidhaaho ka soo dhex qabo aadan awoodi karin inaad ka soo dhex qabato kaas maxaa la yidhaha mukhaalid tusaale ahaan biyihii haddii caano lagu daro haddii lagu yidhaha caanihii ka soo dhex qabo awood ma lihid kaas marka maxaa la yidhaha mukhaalid mukhaalida la yidhaha mukhaalid biyihii haddii lagu daro zacfaraan haddii lagu yidhaha zacfaraankii ka soo dhex dhexi ma soo qaban karti kaas waxaa la yidhaahaa mukhaalid mujaawirna maxaa la yidhaha mujaawir waa midkan cagsigiisa mujaawir waxaa la yidhaahaa maa yumkinu fasluhu waa wixii ay suurtagal tahay in biyaha laga soo dhex qabto wax noocaas oo kalea haddii biyihii ay isku bedeleen dhib ma laha dhib ma laha oo maxaa ka mid a laan biyihii warta ku jiray geed laanaha ku soo jabay laantiiha ku soo jabtay laantii biyihii waxay u beddeshay cagaar caleemihii iyo dheecaankii geedkii cagaar u bedelay idan marka waxaad fiirisaa waxaan biyaha bedelay maxay yihiin biyaha waxa bedelay ma mukhaalida mise waa mujaawir waa mujaawir leanna laantan waa laga qaban karaa waa mujaawir kaasoo kale dhib ma laha dhib ma ma keenayo biyaha waa lagu dahaaro qaadan karaa idan marka mukhaalid waa shardi waxaa kaloo shardi ah daahir shayga biyaha ku qasmay oo laleeyahay laguma dahaaro qaadan karo waa inuu yahay shay daahir ah daahir la yidhi maxaa baxay wax nijaasa haddii biyihii lagu shubo dee dahaaro iska dhaafay xataa isagaa nijaasoobaya biyihii dhama biyihii dhammaa mutanajis shardi afraaduu sheekhu xidhay oo wuxuu yidhi yustaqnaa canhu yustaqnaa canhu yacni waa in laga maarmi karo oo biyuhu ay ka maarmi karaan waa shardi yustaqnaa canhu la yidhi maxaa baxay waxaa baxay biyihii warta ku jiray haddii ay isku bedelaan caradii ay ku jireenaa bedeshay markaasi waxay noqdeen biyo calow ah waxa bedelana maxay yihiin waa ciiddii biyuhu ay ku jireen dee lagama maarmi karo ciiddi haddaysan biyuhu ku jirin xaggee la geeyaa ciiddi hadday bedesho dhibmal ama biyihii daadka ahaa caradii iyo wixii ay soo marayeen ayaa biyihii midabkoodii bedelay biyihii midabkoodii bedelay lagama maarmi karo biyuhu inay meel soo maraan wax laga maarmi karo ma aha marka waxaa shardiga shayga inuu yahay shay laga maarmi karo afartaa shardi ayuu sheekha matniga ku sheegay waxaa jira shuruud kale ee kutubta kale ay ku siyaadiyaan an laa yakuuna min nafsihi an laa yakuuna min nafsihi isbeddelku waa inuusan biyaha naftooda ka iman haddii isbeddelku biyaha naftiisa uu ka yimaado wax lagu daray ma aha waa yani isaga naftiisuu ka yimid isaga naftiisuu ka yimid maxaa ka mid a biyaha dabeecaddooda waxaa ka mida muddo dheer hadday meesha ku jiraan cagaaray yeeshaan cagaar biyuhu haddii ay daahaan way isbedelaan cagaar waa cagaarka loo yaqaano duxluq duxl baa la yidhaha cagaarkaasi marka biyihii dahaaradii kama qaadayo biyaha waa lagu dahaaro qaadan karaa liannahu waxa bedelay wax kor uga yimid ma ahan waa biyihii iskoodii oo isku bedelay waxaa kaloo shardi ah an yakuuna اtagayuru yaqiinan isbeddelka waa in la hubo haddii lagu shakiyo oo adigu aad ku shakiso oo tiraa biyahani ma isbedeleen mase waa lagu dahaaro qaadan karaa haddiiba shaki yimaado ma isbedeleen mase haddii ay kugu dhalato waa lagu dahaaro qaadan karaa leanna wuxuu inay yaqiin yihiin shardigu waxaa kaloo shardi ah an laa yashuqa alixtiraazu canhu an laa yashuqa alixtiraazu canhu inaysan dhib ahayn in layska ilaaliyo inaysan dhib ahayn in layska ilaaliyo waa shardi ama haddii ay dhib tahay oo waxaan layska ilaalin karin taasi dhib ma lahanoo biyuhu waa lagu dahaaro qaadan karo haddaan wixiiba layska ilaalin karin oo maxaa ka mid a waxyaalahan la iska ilaalin karin almilxu lmaa'i yacni biyihii waxay ku jiraan meel cusba leh meel cusba leh dhulka waxaa jira dhul cusbada dhala ayaa jira war marka meel cusbadu ay ka baxdo ayaa biyihii ku jiraan biyihii midabkoodii markaad saa u dhadhamiso markaad dhadhamiso dhadhankoodii waa cusbo midabkoodii haddaad fiiriso waa caddaan cusbada bedesho taasina dhib ma laha waa lagu dahaaro qaadan kara leanna waxaa weye biyihii lagama ilaalin karo maadaama meel cusbo leh biyihii ay ku jiraan cusbadii dhadhankeedii lagama ilaalin karo toddobadaa shardi ayaa shardi ah marka la leeyahay lam tasixa addahaaratu bih watagayuru isbeddelka isbeddelkaasoo ataqdiiriy ee qadaridda loo nisbeeyey oo meeshii aan la arkin laakiin laysaga qadarayo ka tagayuri isbeddelkuu la mid yahay isbeddelkaasoo alxisiyi ee dareenka loo nisbeeyey masaladan ulajeedada sheekh uu ka leeyahay waxaa weye biyihii waxaanu ka soo hadalnay haddii isbeddelku indhahaaga aad ku arki kartid kaas maxaa la yidhaha waxaa la yidhaha tagayur xisi waa isbeddel la dareemi karo waxaa jira nooc la yidhaaho tagayur tagayur taqdiiri isbeddel yacni aan maskaxda ka qadarayno laakiin indhaheennu aysan qaban karin isbeddelka hadduu yahay isbeddel maskaxdaada aad ka qadari kartid laakiin indhahaagu aysan qaban karin wuxuu la mid yahay isbeddelkii aad arkaysid oo xisiga ahaa tusaaluu ku siiyey sheekhu wuxuu ku yidhi falow waqaca hadduu ku dhaco fiihi filmaa biyihii maa u wardin ubaxa biyihiisii biyaha ubaxa laga sameeyo biyahaas haddii biyihii caadiga ay ku dhacaan maa u wardigaasoo laa raa'ixata wax ura lahu maa u wardiga uusan u sugnaan wax ka soo karaya iyo caraf iyo ur iyo midna aan lahayn ayaa biyihii ku dhacay qudira maa-ul wardigaas biyaha ubaxa laga sameeyey waxaa lagu qadari mukhaalifan shay biyaha khilaafsan inuu yahay ayaa lagu qadari biawsadi sifaati tilmaamaha midka ugu dhexdhexeeya shay ku khilaafsan ayaa lagu qadari wuxuu tusaale sheekhu kaa siiyey isbeddelka niyada lagu hayo oo taqdiiriga ah laakiin ishu aysan qaban karin wuxuu tusaale ku siiyey biyihii baaldiga kugu jiray waxaa ku dhacay uu ku yidhi maa-ulwardi biyaha la yidhaaho biyahan maa-ulwardiga la yidhaaho waa biyo cataradana waa lagu soo daraa waana laysku daaweeyaa waa biyo laga miiro ubaxa qaybo ka mida sida mishmishka iyo wixii la mida ubaxa mishmishka la yidhaaho ayaa laga miiraa biyahaas marka ubaxa laga miiro laguma weyse qaadan karo laguma weyse qaadan karo biyihii marka baaldiga kugu jiray waxaa ku dhacay hal galaas oo biyaha ubaxa ah maa wardi ayaa ku daatay biyahaad ku weyse qaadan lahayd maa wardigaas biyaha ubaxa ayaa ku daatay biyo iyo biyo wey waxba lagama yaqaan wax isbedela wax aan ka fahmayno oo ishaadu ay qabanayso male waa biyo biyo uun caadiya lagu daro leanna maa wardigu biyahan uu la mid yahay biyaha cadiga taasoo kale sheekhu wuxuu ku yidhi hadday dhacdo waxaad qadaraynaa tilmaamo dhexdhexaad leh shay leh oo midabka biyahan ku khilaafsan lacalla hadduu ku dhici lahaayo galaaskan maa wardiga wax lamidahoo midabka ku khilaafsan biyahan hadday ku dhici lahaayeen biyuhu ma isbedeli lahaayeen ayaad naftaada su-aashaa weydiin haddii jawaabta ay ku soo baxdo alla ilaah shay biyaha midabkiisa ka duwan haddii lagu dari lahaa meesha galaaskan maa wardiga looga daray galaas midabkiisa ka duwan haddii lagu dari lahaa wuu isbedeli lahaa jawaabtu hadday noqoto biyahaas laguma dahaaro qaadan karo oo tilmaamaha dhexdhexaadka ah waxaan ku qadaraynaa waxaa weeye ka dacmi rumaan galaaska maawardiga oo meesha ku daatay waxaan ku qadaraynaa lacalla galaaskaas dhadhankiisu hadduu yeelan lahaa dhadhanka rumaanka midabkan waxaanu ku qadaraynaa lown اlcasiir casiirka waxaa loola jeedaa casiir اlcinab cinabka markii biyo ahaan loo shiido oo biyo ahaan loo shiido midab uu leeyahay midab midabkana waxaan ku qadaraynaa lacalla midab casiir midabkaa cinabka hadduu yeelan lahaa ma isbedeli lahaayeen biyuhu haa hadday noqoto biyaha laguma dahaaro qaadan karo maya hadday noqotona waa lagu dahaaro qaadan karo wa riixi laadan urkana waxaan ku qadaraynaa biyaha maawardiga meesha ku daatay oo galaaska galaaska maawardiga meesha aad ku shubtay baaldiga aad kuweysa qaadan lahayd urkiisana waxaan ku qadaraynaa urka luubaanta laadan luubaanta luubaanta carafteeda ayaan ku qadaraynaa galaas luubaana haddii lagu dari lahaa biyahan baaldiga ah ma soo carfi lahaa isbeddelku wax ma dareemi lahayd haddii jawaabtu haa noqoto laguma dahaaro qaadan karo ma isbedeli lahayn hadday noqoto jawaabtana waa lagu dahaaro qaadan karaa marka kaasaa waxaa la yidhaha altaqayur altaqdiiri isbeddel maskaxda laga qadarayo laakiin indhihii aysan qaban karin indhihii aysan qaban karin falow waqaca fiihi filmaa'i biyaha maa wardin biyaha ubaxa laga sameeyo hadduu ku dhaco maa wardigaasoo laa raa'ixata lahu wax ura iyo wax carafa midna aan lahayn qudira maaulwardigii meesha ku dhacay waxaa laysaga qadari mukhaalifan shay biyaha midabka iyo urkaba ku khilaafsan biawsadi sifaat tilmaamaha midka ugu dhexdhexeeyana shay ku khilaafsan ayaa lagu qadari walaa yaduru ma dhibayo tagayurun isbeddel dhib ma lahan isbeddelkaasoo yasiirun yar biyihii way isbedeleen laakiin isbeddel weyn ma ah biyihii waxaad ku dartay maraq waxaad ku dartay shaah xoogaa isbeddel waa dareemi laakiin isbeddelkii ma badna dhib ma laha kuwaasoo kale ad kuweysa qaadan kartaa waxaa sugnaaday nabiga sala allahu calayhi wasalam xeero oo xoogaa cajiinu ay ku dhegdhegan yihiin inuu nabigu ku weyse qaatay sala allahu calayhi wasalam leannuu cajiinkii cajiin xeerada biyaheedii saameeyey ma uusan ahayn isbeddel wuu jiray oo biyihii nabigu sala allahu calayh wasalam ku weyse qaadanayay saameeyey laakiin isbeddel weyn ma uusan ahayn marka xeero cajiin ku dhegdhegan yahay biyo ku jira uu ku weysaystay nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii marka isbeddelku uu yar yahay dhib ma laha walaa yaduru ma dhibayo tagayurun isbeddel isbeddelkaasoo yasiirin fudud isbeddelkaasoo laa yamnacu aan diidi karin ismalmaa magaca biyahoodii biyaha magaciisii aan diidaynin dhib ma lahan marba haddii magacii uusan isbedelaynin oo biyahan markii galaaska maraqa lagu daro ama cajiinka lagu daro ama zacfaraanka lagu daro ama yacni caanaha lagu daro qofkii fiiriye hadduu leeyahay waa biyo magaciiba hadduusan isbedelin dhib ma lahan isbeddelkaa yarka ah liannahu culimmada fuqahada waxay leeyihiin isbeddelkan waa inuu noqdo isbeddel faaxisha oo magacii dhammaan magacii biyaha dhan meesha ka baabi'iyey inuu noqdo waa shardi walidaalika qofkii ku dhaarta biyaha isbedelay oo magacii dhammaa uu noqday maraq markii galaaska maraqa lagu daray magacii noqday maraq qofkii hore ugu dhaartay oo yidhi wallaahi inaanan biyo cabaynin ee biyaha isbedelayoo isaga dhan isbedelka foosha xun uu isbedelay cabba dhaartii kama buraysay leeyihin culamada fuqahada leanna wuxuu cabbay biyo ma aha muxuu cabbay wax magac kale leh wax magac kale yeeshayuu cabbay maraq wey wuxuu cabbay biyihii hadday isbedelaan oo zacfaraankii inta lagu daro zacfaraankii isku bedelaan oo isbedelkii fool xumaado oo magacii biyaha la waayo qofkuna uu hore ugu dhaartay u yidhi wallahi inaanan biyo cabbaynin biyaha zacfaraan kale hadduu cabbo dhaartu kama burayso sababtoo ah waxa uu cabbay magac biyood ma ahan magac biyood heerkaa inuu gaaraa la doonay isbeddelka oo qofku uusan ku dhaar fulaynin qofkii ku dhaarta xataa uusan ku dhaar furaynin walaa yaduru ma dhibayo tagayurun isbeddel ma dhibayo bimuktin daahiddii wuu biyuhu isku beddelay biyihii weelkii way ku daaheen markaas isbeddeleen dhib ma laha kaas mar haddaan wax kor uga yimid oo nijaas iyo aysan jirin waxyaalo biyihii meesha dabiicaddooda waxaa ka mid a biyuhu muddo dheer hadday meesha ku jiraan way isbeddelaan kaasi dhib ma laha waa litacaduri alixtiraazi canhu wax layska ilaalin karo ma aha wa turaabin caradii caradii hadduu biyaha isku beddelana iyaguna dhib ma laha liannahu caradii lagama ilaalin karo biyihii wa duxlubin duxlubkii waa xayaabada waxa cagaaran duxlubka luqa alcarabiya waxaa lagu yidhaha waa shay-un akhdar yaclu lmaaa waa shay cagaaran oo biyaha ka sara mara duxlub shay-un akhdaru yaclu lmaaa waa shay cagaaran oo biyaha markay muddo meesha ku jiraan biyaha dul sabeeya wey duxlubaa la yidhaha duxlub duxlubkaa ayaa biyihii dul sabeeyey dhib ma laha cagaarka biyaha leanna wax la yska ilaalin karo ma aha wamaa iladii kii hadduu isku bedelo dhib ma lahan fii maqarihi biyaha makaanu sugnaashadiisii iyo wamamarihi makaanu soo mariddiisii wixii isku bedelana dhib ma lahan biyuhu caradii uu soo marayey iyo meesha uu ku sugnaa ayaa bedelay meeshuu ku sugnaayo meel caro ah ama caro iyo waxbuu soo maray waxa uu soo marayaa bedelay waxaasoo dhan dhib ma laha layskama ilaalin karo layskama ilaalin karo liannahu shardigu wuxuu ahaa an laa yashuqa alixtiraazu canhu inaan layska ilaalin karin wax haddaan layska ilaalin karin oo wax layska ilaalin karo uusan ahayn dhib ma laha walaa bimujaawirin shay biyihii la darsay oo deris la noqday hadduu isku bedelana dhib ma laha shuruudda waxaa nooga mid ahayd bimukhaalid mukhaalid iyo mujaawir waanu soo kala baranay mujaawir mukhaalid waxaanu nidhi maa laa yumkinu fasluhu weeye midka mukhaalidka ah waa waxaan biyihii laga soo dhex qaban karin mujaawirkana maa yumkinu fasluhu waa wixii biyihii laga soo dhex qaban karo waxa biyaha laga soo dhex qaban karo haddii biyuhu isku bedelaana dhib ma laha maxaa ka mid a kacuudin laantii laan cagaaran ayaa biyihii ku dhacday laantaasaa bedeshay dhib ma laha waduhnin subagii subaga waxaa loog yahay yacni biyihii markii lagu shubo subaga waa mujaawir mukhaalid ma aha sidai caano lamid ma aha korkanuu isku sabayna waa laga soo qaban karaa subaga waa laga soo qaban karaa walaa bimilxin milixii cusbadii hadduu isku bedelana dhib ma laha milixaasoo maa'iyin ee biyaha loo nisbeeyey milixa laba qaybood u qaybsamaa cusbadan caadigaa naqaano labay u qaybsamay milxun maa'iyun iyo milxun jabaliyun labadaas u qaybsamay milxi maa'iyun iyo milxi jabali marka sheekhu wuxuu ka hadlay waxaa weeye milxi maa'iyin nooca milxiga maa'iga la yidhaha milxiga maa'iga ah yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa meel biyuhu ay ku jiraan oo cusbaba ah meesha ay ku jireena biyo cusbo ah kaasi dhib ma lahan layskama ilaalin karo meesha ay ku jireen meel cusba la hadday tahy amaa milxiga la yidhaha aljabali milxiga jabali milxiga la leeyahay waa meeshii ay ku jireen maahan cusbaad soo qaadatay markaasaad ka buuxisay biyo adaa ku shubayba cusbadan caadiga cusbadii biyaha hoosteeda ka dhalanaysay ma aha adigaa ku shubay biyihii markaad dhadhamiso waaba yacni milx caadiyi noqdeen magacii biyuhu waa isbedelay ma lagu dahaaro qaadan karo cusbadan caadiga haddii dusha looga shubo oo isbedelku uu gaaro isbedel magacii biyaha baabi'iyey laguma dahaaro qaadan karo amaa milxi maa'i waa kii biyaha ka dhalanaya biyaha hoostooda ku jiray walaa biwaraqin biwaraqin waa jamcu waraqatin waraqatin waa ismu jinsi oo mufrad ah waraq haddii la yidhaaho ta'da laga daayana waa jamaci jamaci walaa biwaraqin caleemo caleemo hadduu isku bedelana dhib ma lahan walaa biwaraqin caleemo hadduu isku bedelana dhib ma lahan caleemahaas oo tanaatara ka soo daatay min ashajari geedaha ka soo daatay biyihii meel geeda leh hoostooda war ah ayay ku yaallaan geedihii u dhowaa caleemihiia ka soo daatay markaasi biyihii waxay ka dhigeen midabkoodiiyo bedeleen cagaarka ayay ka dhigeen kaasoo kale isaguna dhib ma lahan leanna waxaa weeye wax layska ilaalin karo ma aha wax laga waardiyin karo biyo war ku jira oo geedana ay u dhow yihiin geedaha ku soo daadanaya caleemahooda lagama ilaalin karo isagana marka wax dhiba ma lahan faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaraba yukrahu waxaa la nacaa halkan sheekha wuxuu uga hadli fi lmaai lmakruuh biyaha karaahiyada ah biyo haddaad ku dahaaro qaadato xagga sharciga aan ku wanaagsanayn laakiin dahaaradii ay kugu ansaxayso masaladaasuu sheekhu ka hadlay yukrahu waxaa la nacaa oo karaahiye ah shadiid sukhuuna biyaha kulaylkooda uu daran yahay biyo aad u kulul wa shadiid اlburuuda qabowgiisa uu daran yahay biyo aad u kulul iyo biyo aad u qabow labadaba karaahiyo in lagu weyse qaato ama aad ku qubaysatid oo janaabadii aad isaga zuulisid ku dahaaro qaadatid waa karaahiyo sababta marka sharcigu u yihi biyaha aad u kulul ama biyaha aada u qabow laguma dahaaro qaadan karo sababta sharcigu u diidan yahay waxaa weeye nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sunneeyey isbaaqulwudu yacni weysada si xasillooni ah in lagu weyse qaato oo meeshii loogu talagalay weysada si qumaatiya loo gaarsiiyey deganaasho weysada la kaamil yeelo qof marka carcaranayo o gubanayo biyihii oo marba ah dhahayo wejigii marka ku shawa wejiga iska filqayo ah dhahayo meelihii loogu talagalay sunnooyinkii si degan uma weyse qaadan karo waa qof gubanaya ama qabow uu hayo marka taasi waxay kasoo horjeedaa sunnadii isbaaqulwudu isbaaqulwudu waa sunno in laysxasiliyo laysdejiyo boosaskii loogu talagalay biyaha in la gaarsiiyo in la gaarsiiyo waa sunno sunnadii ka hor imantaha walmushamasu biyihii la qorxeeyey isagana waa la kahdaa karaahiyo fii jihatin jihana lagu qorxeeyey jihadaasoo xaaratin ee kulul fii inaa'in weel dhexdiisana lagu qorxeeyey weelkaasoo muntabicin ee dubaysmayo markii dubbe lala dhaco diismayo oo duusmayo fii badanin jirka dhexdiisa ayaa lagu kahdaa in loo isticmaalo biyaha qoraxda ah duuna thawbin maradii ka sokay marada karaahiye ma aha maryaha in lagu mayrto wa tazuulu karaahiyadu waxay ku zuushaa bitabriidi qaboojin in la qaboojiyo biyaha qoraxda ah karaahiyadu way ku baabi masaladan kale uu sheekhu ka hadlayo waxaa weeye waa xugumka almaa lmushamas maa lmushamas maxaa loola jeedaa waa biyaha cadceedaas iyo qoraxdaas ku kululaaday biyaha cadceeddaa iyo qoraxdaa ku kululaaday biyaha in lagu dahaaro qaato lagu weysaysto oo janaabo laysaga zuuliyo karaahiya wey sharciga leanna waxaa weeye karaahiyada laba dhinacba way ka iman dhinac waxay uga iman biyuhu qofku waxay ka hor iman isbaaqulwudu sunnadii si xasillooni ah oo weysaqaadka in la dhammaystiro sunnadii ka hor iman waa tii hadda masaladii hadda aanu soo marnay oo kale midda kale haddana waxay sababta karaahiyada ay tahay biyaha qoraxda lagu kululeeyey oo qoraxdu ay kululaysay sababta loo kahanayo waxaa weeye ee wuxuu dhaliyaa baras barasaa ka dhalanaya khusuusan markii lagu kululeeyo fii inaa'in muntabic weel diismayo dubaysmayo haddii lagu kululeeyo weelka dubaysmayo maxaa loola jeedaa waa weel bira waa weel macdan ka samaysan oo haddii dubaha lagu dhufto duusmayo weelka marka dabeecadda weelasha muntabicaadka ah dabeecaddooda waxaa ka mid a qoraxda haddii la dhigo biyihii qoraxdii la dhigay kulaylkoodii weelkii macdanka ahaa ama birta ahaa waxay ka soo fujinayaan waxyaalo yar yar ah ay ka soo fujinayaan yacni biwaasidati ashams qoraxda awooddeedii waxay uga soo fujinayaan waxyaalo yar yar ah jirka bini aadamkuna wuxuu iska leeyahay nuqdooyin furan meelo doldolaal uu leeyahay jirka bini aadamka waxaa marka weelka ka soo baxay ayaa laga yaabay jirkii inuu galo uu ku raysto ku baaba'o meeshaasna baras uu ka dhasho baras uu ka yimaado saasaa sharcigu marka u diiday nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka wixiiba ku shaki gelinaya ka taguu yihi nabiga salى اllahu alayه wasalam ama caafimaadkaaga ha shaki geliyo ama diintaada ha ka shaki geliyo idan marka karaahiye wey biyaha marka maxaa baxay fii inaa mundabic inaa mundabici la yidhi waxaa baxay weelku hadduusan dubaysmaynin oo yacni bir uusan ahayn ama maar uusan ahayn ama macdan uusan ahayn maalan weel barkadoo kale ay biyihii ku jiraan baraagtan biyaha lagu shubto oo kale karaahiye ma aha lan wax ka soo fuqfuqaya ma laha waxaa sidaasoo kale la mid ah haddii uu ku jiro yacni qoray weel qoray ka samaysana biyihii ku jiraan iyaduna karaahiye ma aha bir wey waxaa la diidaya fii inaain waxaa kaloo shardiga fii jihatin xaara fii jihatin xaara maxaa loola jeeda almushamas fii jihatin xaara biyo la qorraxeeyey oo jiho kulul lagu qorraxeeyey jihada kulul ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa waddanka haddii xaraaradiisa ama qoraxdiisu ay aada u sarreyso maalan qoraxda haddii digrigeedu uu gaaro ilaa afartan afartan hadduu gaaro eber kaas wey yacni waxaa loo leeyahay waddamada la leeyahay fii jihatin xaara waa waddamada digriga qoraxdoodu ay aada u sarreyso soomaaliya maya soomaaliya si kasta oo weel macdana bannaankaa loo dhigo zuhumo ma soo fujin karto qoraxda soomaaliya zuhumadii awood uma lahan qoraxda soomaaliya inay soo fujiso laanna qoraxda soomaaliya markay ugu badato waa soddon soddon iyo kow soddon iyo labo khusuusan bisha mars iyo abril bilahaas ay ama gaartaa soddon ama soddon iyo labo waddamada qaar waxaad arkay soddon iyo sagaal ilaa konton ay gaaray sida kuweyt oo kale soddon afartan iyo afartan iyo sagaal ilaa konton suudan waa sidaas oo kale afartan iyo sagaal konton mararka qaar waxaa kaa imanaya yacni sankaaga waxaa ka imanaya dhiig dhiigaa imanaya jihada hadday tahay jiha xaara marka sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay fii jihatin xaara waa haddii waddanka markaa aada degan tahay xaraaradiisu haddii ay tahay caali xaraaradiisu hadday aada u sarreyso soomaaliya maya ma soo fujin karo zuhumo ma kama iman karto fii badanin duuna hawbin marada ka sokay watazuulu karaahiyadu waxay ku zuushaa bitabriidi qaboojin biyaha la qoraxeeya haddii la qaboojiyo bis karaahadii way baabaa duuna thawbinna sheekh wuxuu la jeedaa yacni dharkiioo kale waa lagu mayran karaa laakiin waxaa la diidahayaa jirka in loo isticmaalo faslun fi lmaa'i lmustacmal wuxuu u fasal yahay biyihii la isticmaalay biyaha la isticmaalo maxay yihiin noocooda biyaha la isticmaalo laa tasixu dahaaratu dahaaradu ma ansaxayso bilmaa biyo in lagu dahaaro qaato ma ansaxayso biyahaasoo almustacmali ee la isticmaalay biyahaasoo alqaliili ee yar fii rafci اlxadai xadad koryeelkiis loo isticmaalay wa isaalati najasi nijaaso suulinteedii loo isticmaalay biyaha marba haddii loo isticmaalo xadad haddii lagu zuuliyo xadad waa tii hadda aanu soo marnay sawaءn kaana xadaثa asqara aw akbar xadasku wuxuu u qaybsamaa mid weyn mid yar midka yarka ah waa wixii wasaqaad waajib ka dhiga xadaska weynna waa midkii qubays waajib ka dhiga biyihii marka weesaqaad loo isticmaalay maalan waa biyihii wejiga aada ku mayratay oo wejigaaga ka daadanaya biyaha wejigaaga ka daadanaya haddii kirligii aad ku weesaysanaysay afka uu ka furan yahay oo kirligii ay ku daataan biyihii maxay noqonayaan biyo mustacmala ayaa kaaga dhex daatay laguma dahaaro qaadan karo biyaha mustacmalka ah waxaa la mid ah haddii biyaha qubayska uu kaaga daato kirligii dhexdiisa uu ku daato waa lamid mustacmalu noqon fii rafci اlxadai xadad koryeelkiis biyo loo isticmaalay oo yar alqaliil la yidhi maxaa baxay qulatayn biyo hadday qulatayn yihiin mustacmal ma noqdaan mustacmal ma noqonaya wa isaalati najasi nijaas zuulinteedii loo isticmaalay ama waa biyo biyo nijaas laysaga zuuliyey gusaalatu najaasa biyaha loo yaqaano wasaalatu najaasa biyaha yani laysaga zuuliye nijaasada laguma dahaaro qaadan karo mustacmal fa idaa waktigii adkhala almutawadicu qofka weysaysanaya hadduu dhex geliyo yaddahu gacantiisii filmaa biyaha hadduu dhex geliyo biyahaasoo alqaliili yaraa bacda gasli wejhihi wejigiisa dhaqidiisii ka bacdi hadduu biyihii gacanta biyihii yaraa uu gacanta geliyo markuu wejigii dhaqay ka bacdi ayuu gacanta geliyey hayra naawin mid niyeysan kayrkii xaal u yahay lilikhtiraafi soo darsasho isagoon u niyeysan inuu biyihii gacanta ku soo darsanayo uma uusan niyeysan saara almaau biyihii waxay ahaadeen mustacmalan biyhi mustacmal tusaaluu ku siiyey sheekha biyaha mustacmalkaa ayuu rabaa sheekhu inuu ku fahamsiiyo wuxuu ku yidhi qofkii wase qaadanaya tusaale ahaan weel afka ka furan ayaa tusaale ahaan ka weyse qaadanaysa qofkii markuu wejigii mayray maxaa ku xiga wejigii gacantiyaa ku xigta gacantii wakhtigeeda iyadoo la joogo wakhtigii gacanta la dhaqi lahaa ayaad biyihii gacanta dhex gelisay biyahaad ku weyse qaadanaysay ayaad gacanta dhex gelisay laba masalo midaa la fiirin maxaad ula jeedaa gacangelintan maxaad u niyeysatay haddaad u niyeysatay weeseqaadnimo oo intaanu inayga kuu dhaqantay weeseqaadka naftiisii ayaad u niyeysatay intaan xadadkeedii inuu kaa kor noqdo ayaad u niyeysatay biyihii maxay noqonayaan mustacmal liannahu intan xadadaa saarnaa soo maha weese la-aan ayaa intan saarnayd gacanta weese la-aantii maxay ku hartay biyihii dhexdoodii biyihii maxay noqdeen biyo mustacmal ah loo isticmaalay rafcu xadaث xadaثaad isaga koryeelsa xadas ee isaga koryeelsa biyihii waxay noqonayaan mustacmal laakiin hayra naawil اlikhtilaaf la yidhi maxaa baxay haddii aad u niyeysato yacni gacanta xadadkeedii inaad isaga zuuliso uma niyeysana waxaad u niyeysatay soo darsi biyihii markaa mustacmal noqon maayo biyihii markaa mustacmal noqon maayo hayra naawin mid niyeystay hayrkii lilikhtilaaf isagoon soo darsi niyeysan ayuu gacantii dhex geliyey saara almaau mustacmalan biyihii waxay noqdeen mustacmal walmustacmalu midka loo isticmaalay biyaha loo isticmaalay fii masnuunin shay la sunneeyey biyihii loo isticmaalay sunno biyihii loo isticmaalay wadaalika kalghaslati dhaqidda dhaqiddaas oo athaaniyati labaad wathaalithati iyo dhaqidda saddexaad biyaha loo isticmaalay tasixu dahaaratu dahaaradu way ansixi bihi bidaalika almaa biyaha in lagu dahaaro qaato waa sax sheekhu wuxuu ku leeyahy waxaa la diidan yahay waa dhaqidda koowaad oo xadadka lagu zuulinayo oo waajibka ah dhaqidda koowaad ka ilaali biyaha aysan kaa gaarin amaa wejiga mar labaad mar saddexaad in la dhaqo waa sunno markaas labaad iyo marka saddexaad biyaha ka daadanaya hadday weelkii ku daataan dhib ma lahan leanna waxa meesha lagu zuuliyey ma ahan xadad ma aha waa dhaqiddii biyihii ka horeeyey sunnada waajibka marka koowaad wey waxaa la diiday wallah subxaana wa tacaala